أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen talaadaah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaaduhaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo baayisay qaybta koowaad taxane loogu magacdaray geedigii guurguurte guul mise gebidh caleen kaas oo soo bandhigi doona xaqiiqda dagaalkii dhacay labadii gu' ee lasoo dhaafay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah gedo saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsan oo siyaabo kala duwan loogu dilay qaraxyo mujaahidiintu ay ka fuuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi warbixin ayaad maqli doontaan dowladda riddada xasan sheekh oo wafdi sare u dirtay adis ababa iyo masar oo ka carootay heshiiskii ankara ee badda soomaaliya lagu bixiyey qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah dagaalla u dhexeeya maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe iyo kuwa riddada oo maanta ka dhacay doolow iyo meel u dhow deegaanka kulbiyow ee jubbada hoose duuliyaal turki ah oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay turkigana kama marna faafreebka qodobadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubnihii adalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijka gala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaad si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkeenu ku eegi doonno waxauu noqonayaa saraakiil iyo askar murtadiinta ka tirsan ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay qaraxya mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka gedo qodobkaasi sidoo kale dowladda xasan sheekh oo wafdi sare u dirtay adis ababa iyo masar oo ka carootay heshiiskii ankare ee badda soomaaliya lagu bixiyey qodobadaas waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah alaab wuxuu halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna ah hadalaynta warbaahinta waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiinta howlgal qarax ah oo ciidamada xarakada shacuul mujaahidiin ay maanta ka fuliyeen intaa u dhexaysa degmooyinka doolow iyo beled xaawo ee gobolka gado ay ku burburiyeen gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan murtadiinta gaariga oo uu ku rakibnaa qori bitem ayaa gebi ahaanba burburay waxaana halkaasi ku dhintay sarkaal kabtan ah oo magaciisa lagu soo koobay qoorgaab halka lagu dhaawacay lix kale oo uu ku jiro sarkaal hal xidigle ah oo lagu magacaabo cumar kaniini sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay galabta qarax la beegsadeen guri uu magaalada beled xaawo ka degan yahay sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee nise loogu yeero kaasi oo lagu magacaabo dhagajuun waana uu ka badbaaday weerarkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xasan sheikh oo wafdi sare u dirtay adis ababa iyo masar oo ka carootay heshiiskii ankara ee badda soomaaliya lagu bixiyey wafdigii ugu horreeyey ee ka tirsan xukuumadda muqdisho ayaa socdaal rasmi ah ku tagay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya tan iyo markii la saxiixay heshiiskii khiyaarada ahaa ee ankara wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda villa soomaaliya ninka lagu magacaabo cali balcad ayaa gaaray adis ababa halkaasoo uu kulamo kula qaadan doono mas-uuliyiin xabashi ah sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda muqdisho waxay sheegtay in ujeedka wafdigan uu yahay dhaqangelinta heshiiskii ankara ee dhigayey in etoobiya ay hesho marinbadeed ayna qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya ujeedka socdaalka wafdiga ayaa ah xoojinta xiriirka ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqeyn dhex marta etoobiya iyo soomaaliya iyo si aanbaqaadidda heshiiskii ankara ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xukuumadda muqdisho cali balcad ayaa ka mid ahaa saraakiil ka tirsan xukuumadda muqdisho oo dowladda etoobiya ay horaantii sanadkan ku ihaanaysatay magaalada adis ababa xilli ay ka qaybgalayeen shirkii ururka midooda afrika wuxuuna tobankii bilood ee lasoo dhaafay warbaahinta ka sheegayay in etoobiya tahay cadow aan aqoonsanayn dad iyo dal soomaaliyeed madaxda dowladda ka jirta soomaaliya ayaa ah dabadhilfyo u caynsan shisheeyaha waxaana xusid mudan in ciidanka xabashida etoobiya ee gacanta ku haya saddex gobol oo dhaca koonfurta soomaaliya ay toos u maamulaan magaalooyinka dalka iyagoo bulshada geliyey xaalad gumaysi ah dhinaca kale axmed macalin fiqi ayaa gaaray magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar ilawareedo ayaa sheegaya in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda muqdisho uu cabdilfataax al siisi gaarsiiyey fariin uu ka sido xasan gurguurte masar ayaa ka carootay ballanfurka ay ku samaysay xukuumadda muqdisho kadib markii ay etoobiya u saxiixday qaadashada qeyb ka mid ah badda soomaaliya waxaana la saadaalinayaa in xukuumadda alqaahira ay ka bixi doonto dhammaan heshiisyadii ay la gashay xukuumaddaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay maanta mareegtu daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa dagaallo u dhexeeyey maleeshiyada madoobe iyo gurguurte oo ka dhacay doolow dagaallo culus oo u dhexeeyey maleeshiyaadka koox xiridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa maanta ka dhacay magaalada doolow ee gobolka gedo dagaalka ayaa ahaa mid culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maamulka axmed madoobe saraakiil u hadlay oo uu ka mid yahay wasiirka amniga waxay sheegeen in weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada xasan gurguurte wasiirka amniga maamulka axmed madoobe murtad yuusuf dhuumaal ayaa sheegay in maleeshiyada hay-adda ashaadala dirarka ah ee sirdoonka ridada ee nisa ay weerareen wafdi ka kooban wasiiro xildhibaano iyo guddoomiyaha cusub ee uu gobolkaasi u magacaabay axmed madoobe kuwaasi oo ka degayey garoonka diyaaradaha ee doolow ilawareedyo kale ayaa sheegay in dagaalkii maanta ka dhacay doolow ay qeyb ka ahaayeen ciidanka xabashida etoobiya kuwaasi oo la safnaa dhanka maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland khasaare kala duwan ayaa lasoo wariyey in dhinacyadu ka soo gaareen dagaaladii maanta ka dhacay doolow dhanka kale maamulka murtad axmed madoobe ayaa war uu soo saaray ku sheegay in maleeshiya horey uga goostay maamulkiisa oo taabaxsan koox xiridada soomaaliya isagoo adeegsanaya magaca kooxda xasan sheikh ay weerareen mas-uul ka tirsan maamulkiisa weerarka ay sheegeen in uu ka dhacay meel u dhow deegaanka kulbiyow ilaa shan askari oo staaf u ahaa sarkaalka la weeraray ayuu maamulkaasi sheegay inay weerarka kaga dhinteen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen maamulkan ayaa sidoo kale sheegay inay qabsadeen magaalada kulbiyow oo ay ku sugnaayeen maleeshiya ka tirsan kooxda ridada kuwaasi oo u gudbay dhanka xadka kenya waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan kasoo qaadanaynaa duuliyaal turki ah oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay turkiga shilkan diyaaradeed ayaa subaxnimadii shalay ka dhacay cisbitaalka mugla ee ku yaal gobolka mugla ee dhaca koonfur galbeed dalka turkiga diyaaradan oo ahayd nooca helikabtarka ee qumaatiga u kacda ayaa shilkan gashay xilli ay ka duushay saqafka sare ee cisbitaalka mugla waxayna ku dhacday dabaqa sare ee cisbitaalka kadibna dhulka ayay ku soo dhacday waana ay burburtay ilaa afar ruux oo isugu jira laba duuliye dhakhtar iyo qof shaqaale ah ayaa ku dhintay shilkan dhismaha cisbitaalka ayaana waxaa soo gaaray burbur xoogan lama ogaa sababta keentay shilka diyaaradda hase haatee waxay wararku sheegayaan in ceeryaamo ay jirtay xilliga ay diyaaraddu ka duulaysay dusha sare ee cisbitaalka diyaaradan ayaa la sheegay in sabtida ay u baaqatay sababo la xiriira dhanka cimilada oo ahaa kuwa aysan ku socon karin shalay markii ay dhaqaaqday ayayna gashay shilkan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaa wakaaladdu waxay daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadaleyntii ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waa muuqaalka ay baahisay alkataib kaasi oo ciwaan looga dhigay geedigii gurgurtee guul mise gebi dhacleyn taxanahan oo qeybtiisii koowaad ay alkataib caawa baahisay soconayeyna shan iyo labaatan daqiiqo iyo qadar soddon iyo toddoba sekin ayaa si weyn ugu baahayay baraha kala duwan ee bulshada iyo mareegaha islaamiga ah ayaa muuqaalkan qeybta koowaad si weyn uu ugu baahay dadayow badan ayaana halkaasi ka daawaday xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana caawa way nageyntaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafay duqaymo kala duwan ayaa la diiwaangeliyey duqaymaha ugu badan waxay ka dhacayaan mukhayimka jabaaliya waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ee soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saaca lasoo dhaafay ay gaarayaan konton iyo siddeed ruux halka dhaawacyadu ay yihiin siddeetan iyo lix kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo shan kun saddex boqol toddoba iyo toban halka dhaawacyadu ay yihiin boqol toddoba kun toddoba boqol saddex iyo toban kale bashiirow kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan egno maalmahan allah fadligii waxa ay fulinayaan howlgallo aad u culus oo khasaare xooggan lagu gaadhsiiyey ciidanka sahaynada maanta baraqadii qidaaca waxaa ka dhacay si gaar ah mukhayimka jabaaliya howlgal gaar ah oo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan xoogaga wax iska cabinta dabcan dagaalyahanadaas ayaa waxay ku guulaysteen in ay toorrey ku dilaan ilaa saddex askari oo sahayno ah oo ilaalinayay askar kale oo ku jirtay gudaha islamarkaana halkaasi ku haystay dad maxaabiis ah dabcan markii ay ku guulaysteen in saddexdaas askari ee sahaynada ah ay toorreyda ku dilaan ayay hubka ka qaateen kadibna gudaha ayay u galeen dhismaha iyagoo wada toogtay dhammaan askartii sahaynada ahaa ee gudaha ku jiray islamarkaana soo daayey wixii maxaabiis ahaa ee yuhuuddu halka ay ku haysteen isla howlgalladii maanta dhacay mid ka mid a muqaawamadu waxay ku beegsadeen taangiga nuuca meerkaafaha loo yaqaano sidoo kale diyaarad doronis ah ayaa waxay ku soo rideen mukhayamka nuseyraad ee bartamaha qidaaca dhacda howlgalladii maanta dhacay sidoo kale bashiiro waxaa ka mid ah weerar allah fadligii lagu burburiyey mid ka mid ah taangiyada sahaynada ee meerkaafaha loo yaqaano kadib qarax xogan oo lagula beegsaday isla mukhayamka nuseyraad afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin abu cubayda war uu ku soo qoray bartiisa twitterka wuxuu caawa kaga dhawaajiyey in dagaalyahanadooda ay fulinayaan howlgallo fariid ah dabacanna cadowgu uu qarinayo khasaaraha dhabta ah ee gaaray xanuun badanna ee allah fadligii sahaynada ay gaarsiiyeen xubintaa ku soo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaasayaan ku hakinaynaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareebka wararka markan iyo mu'asasada alkataa'ib ayaa caawa baahisay qaybta koowaad taxane loogu magacdaray geedigii gurgurte guul mise gebadhacleen kaas oo soo bandhigaya xaqiiqda dagaalkii dhacay labadii gu' ee lasoo dhaafay ku soo dhowaada isdaarkaas oo dhammaystiran
بسم الله الرحمن الرحيم
xasan sheekh maxamuud shan iyo tobankii mey labada kun laba iyo labaatan xasan sheekh maxamuud ayaa loo doortay madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya kadib doorasho wakhtigeedii ka soo dibdhacday oo uu hareeyey qalalaaso siyaasadeed taas oo lagu qabtay teendhada afasiyoni ee laga qatumiyey xayndaabka gegida duyuuradaha ee magaalada muqdisho wixii kula gudbooniyo kolkaad haqa gaaran weyday muslinan gefka gelin kolkaad gulubku soo qaado
waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo inaan dalkayga xilkayga u gudanayo
gebageba intay idin galsheen waa gob camalkeede maydin soo galaanshen sidii owrta lagu guuro
laynka aniga iyo dadkii la mid ay fadhiyeen dib aynugu fadhiisanno madaxda haynoo timaaddo shirku haynoo bilaabno soo maaha aynu dadka u badnayno madaxda si aynu shirku u bilaabno fadlan fadlan aan is-ixtiraanno ummadda inoo martida aan ixtiraanno aynu bannayno soomaaliyay ismaqal soomaaliyay imaqal soomaaliyay wax maqal aan ismaqalno aan ismaqalno soomaaliyay ismaqal soomaaliyay wax maqal soomaaliyay aan ismaqalno bilaahi calaykum aan ismaqalno dadkii adduunka inoo yimid waa inala yaaban yihiin safafka dambe ha la aado mas-uuliyiinta soomaaliyeed waa la garanayaa ee fadhidee fadlan dib u durka
salaamu calaykum
intaanan qof qof idiin sheegin oonan u magacaabin maxamuud sayidow xagga dambe tag walaal adigoo mahadsan waxaan u baahannahay laba khiyaar midkood inaan qaadanno ama martidu bannaanka ha fadhido ama innagu aan bannaanka tagno labadaa midaan qaadanno waxaynu ka codsanayaa buuqa halkaa ka socda dadkaas qaylinaya ha layga bixiyo ha layga bixiyo dadkaa
habeenkii la doortayba waxaa xasan sheekh maxamuud looga yeeray safaaradda maraykanka ee ku taalla xerada xalane halkaas oo uu kula kulmay safiirkii maraykanka ee wakhtigaas laari anderi waxaana la amray in uu boorka ka jafo dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta kuna howlgalo talooyinka iyo towjiihaadka saraakiisha maraykanka ee jooga taliska afrikom ugu yaraan toddoba kulan oo kala goonigooni ah ayuu bishaas oo keliya xerada xalane kula qaatay madaxda reer galbeedka ee u meerinayay tusmooyinka ku saabsan jihaynta dagaalka
annaga soomaali haddaan nahay siyaasad iyo istaraatijiyad shabaabka looga takhallusaayo oo adag maadaamaan la imaan weynay waana loo keenay annaga hadda dagaalkeenna maraykanaa ku qorsheeya madaxweynaha waa codsana meeleebel dagaal inugu qaado fasaxaa lagaa sugaa la leeyahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban cisho inaan loo soo jawaabin waxaa laga yaabaa in la yidhahdo qorsheheenna inta maahan intuu ku wajahan yahay
si ka duwan wixii laga filayey ee ahaa inuu la tacaamulo abaaraha ba'an ee ku dhuftay dalka wuxuu xasan sheekh maxamuud si shuruud la'aan ah u ajiibay amarka uga yimid asyaadiisa maraykanka bishii julaay ee sannadkii isagoo istooxaarinaya sida atoor sagaaro wuxuu ku dhawaaqay dagaal ballaaran oo ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo uu sheegay in uu isugu jiro dagaal dhaqaale mid militari iyo mid fikir
muddadaas shan iyo tobanka sano ah oo siyaasaadkaasi aan ku dhaqmaynay maalinba maalinta ka dambaysa shabaab waa sii xoogaysanayeen maalintiiba maalinta ka dambayso intii hore waa kasii xoog badanyihin labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go'aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejinno dalka u dejinno oo ah shabaab in la tirtiro labada siyaasadoodoo hore ciidan basay ku salaysnaayeen laakiin wax kalaan ku daraynaa oo aan horey u jirin waxaan ku daraynaa dagaal dagaalkiila dagaalka fikirka inaan dadka u sheegno beenaalayaal waaye diin ma aha waxay wadaan shaqo kuma laha diinta islaamka dadka inaan u sheegno oo aan la nimaado tabo iyo farsamo oo aan dagaal shabaab kula dagaalamayno inaan annaga dib uga soo ceshanno narratifka ama halhayska diinta waa farantiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno faranti saddexaadaa jiro iyo mid afaraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay ka helaan inaan soo xirno waay farsamadeeda iyo sida loo waxaynayo istaraatiijiyaadkeeda waa noo yaalaan waa ku dhaqaaqaynaa waa samaynaynaa
gawdii ugu dambaydowrida waana sii gurane sidii neef la gowracayayow sii galgalanae warray gaalku waanaga tege gladu sii geliyo bishii julaay wuxuu xasan sheekh maxamuud ku dhammaystay dawarsi iyo inuu dollar u raadsado dagaalka uu ku iclaamiyey mujaahidiinta wuxuuna isagoo yaboosanaya lugta soo mariyey ugu yaraan lix waddan oo uu weydiistay ciidan iyo dhaqaale bishii xigtay ee agosto waxaa qarxay dagaalkii uu u durbaantumayey iyo diriirtii uu u diga damlaynayey waxa la yidhi goltaahiyo tiictiica muugada adigaa tallaasho tiiraanyo beeree kacan tuugtif iyo daran amniga ayaa faraha ka baxay caasimadii ayaa martigelinaysa weeraro joogto ah waxaana takhaariirta soo baxaya ay ishaarayeen korar ku yimid weerarada mujaahidiinta iyo kabac uu samaynayay jihaadka bariga afrika iyo in awoodda maamul ee dhabta ah ee ka jirta dalka ay tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
هو إن جاء إلي حلي ولأطيب رجاء قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا هو إن جاء إلي
mar waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waana ka dhinac walbaan uga badannahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay maanta awoodda meeshaan ka muuqatahay ma ma aqaan aniga shabaab intaan haysto meel uu joogaba ma garanayo inuu ku xoroobi doona sababtoo ah xooggiinna oo aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray xaaladda shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen ayaguna sidoodaba dad tiro yar oo dhulka ku baahsan oo shan shan toban toban laba labo u socdo nin meel taagan yahay waay laba sano waa nugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horraysa intii hore waa ka waaye aragsannahay waa ka tiro badannahay waa ka qalab badannahay dagaalka shabaab maanta oo ku jira si cidhinta caanihiisa waay shabaab waa taariikh waa history waa tege intii hore waa ka khibrad badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka farsamo badannahay waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirka aan haysanno maalintaas maanaan haysan nimankaas shabaabaa la yidhaa maalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
مصروعا قتيلا اسمع الاكوان من ثكلاه
waxaa dilaacay dirar malxamad ah iyo dagaal kala baxa oo ka dhex alowmay ciidanka xaqa iyo caskarka baadilka waxaa fooda isdaray ciidan difaacaya kelimadda allah iyo cisaabaad difaacaya kelimadda kufriga oo u cinsan maraykanka waxaa isu hubqaatay owliyada allah ee mujaahidiinta ah oo kaashanaya gargaarka rabbigooda iyo ducada musadcafiinta dulman iyo calooshood u shaqaystayaal ay soo caraadiyeen ibliis iyo atbaacdiisa oo lagu soo celgeliyey didiilo dhalanteed ah iyo ballanqaadka baayiro been badan من الباروت والتجماع مستحيلا واعتكف في الحرب هينا واصبر صبرا جميلا احمل البارود واهتماع المستحيلا واعتكف في الحرب هينا واصطبر صبرا جميلا الله اكبر ايقظ هذا الفتى الله اكبر كبروا اعلوا النداء الله اكبر أيقظوا هذا الغثاء الله أكبر كبروا أعلوا النداء كبروا أعلوا النداء marka laga yimaado fahma jabka ka haystay hardanka ka socda dalka maraykanka iyo xulifadiisa gobolka waxaa walaaca ku hayay howlgallada jihaadiga ee xargaha goostay kuna sii fidayay goobaha ka baxsan soomaaliya waxaa malahooda ku taagnaa in uu soo noqdo wax la mid ah weerarkii maandabey iyo inay mujaahidiintu isku fidiyaan dhul hor leh oo ka mid ah waddamada deriska ee duulaanka ku jooga soomaaliya daraasaadka reer galbeedka ee soo baxayeyna waxay hadal hayeen kobaca howlgallada jihaadiga ee ka socday gobollada kenya haysato iyo weeraradii dabraduulka ahaa ee beegsanayay dabaquudhiyadii damirlaawayaasha ahaa ee xabashida u jooga yeed iyo caato iyo raadadkii xigay ee ka dhashay
أسمع الأكوان من ثكلاهم وأبدا عويلا أرجمني ولي على الإسلام مصروعا قتيلا أسمع الأكوان من ثكلاهم وأبدا عويلا الله أكبر
mashhadkan oo lagu biiriyey guuldaradii uu maraykanku kala kulmay afghanistaan labaatan sano kadib iyo cabsida ay khubarada maraykanku ka qabeen in wixii ka dhacay kaabul lagu arko muqdisho saadaashu marnaba ma ahayn mid ay ku qanci karto xukuumadda washington iyo dowladaha saamiga ku leh siyaasadda soomaaliya arrinta afghanistaan ka dhacday waa arrin tusaale loo soo qaadan kara dalkeen inay ku imaan karto dariiqii afghanistan annagaaba hadda ku soconnaba oo gacanteenna aan ku hayno haddii maanta amisom laga baxdo
sidii kabuul sawiradii aad fiirsateen kuwa lamid ah ayaa halkan ka dhici doona sida kuwa la shaqaynayay u carareen ee, maraykanka iyo xulfadiis kuwa beesha lixaad la shaqeeya waa cararayaan wax alla wixii xildhibaan soo noqday aqal sare wixii soo noqday wasiir wixii soo noqday wasiir ku-xigeen wixii soo noqday taliya ciidan wixii soo noqday eraboorka xamar ay iyaguna ku ordi doonaan isagoo dhiirigelinaya mooryaanta iyo murtasaqada uu dagaalgeliyey kana cararaya inuu soo noqdo wax la mid ah guuldaradii ka soo gaartay afghanistan wuxuu bayden amar deg deg ah ku bixiyey in ciidamada maraykanka lagu soo celiyo soomaaliya si ay hogaanka ugu qabtaan guruf dagaaleedka loo igmaday madaxa kooxda ridada soomaaliya
So I can announce today that the, the President has authorized the Department of Defense to return a small, persistent U.S. military presence uh, to Somalia.
waxaan maanta ku dhawaaqayaa in madaxweynuhu uu wasaaradda gaashaandhigga u fasaxay in soomaaliya dib loogu celiyo ciidamo kooban oo ka socda dowladda maraykanka
boqolaal ciidamo ah ayuu maraykanku soo geliyey dalka ku dhowaad laba boqol iyo afartan milyan oo dollar ayuuna ugu deeqay kooxda ridada soomaaliya si loogu kaashado mushaarka tababarka iyo hubaynta maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha ah ee xaabada looga dhigayo duulaanka waxaa la isla qaatay in la dardargeliyo waxa ay saraakiisha maraykanku aamineen inuu yahay kacdoonkii ambaar hay-adaha daraasaadkuna ku tilmaameen tijaabo lagu qiimaynayo haddii soomaaliya laga hirgelin karo saxawaadkii ciraaq oo kale wadamada eeg ciraaq maxaa lagu xasiliyey yaa xasiliyey ciraaq maleeshiyaad dadkii u dhashay waddanka ayaa dib ayaga gacantooda la geliyey ayagaa xasiliyey waxaa xasiliyey kuwan hadda ay diidayaan ee annagoo macawisleyda leeyihiin noocaasoo kaleo deegaanka u dhashay ayaa qayb sunniya iyo qayb shiica ah ayaa la diyaariyey ayagaana ka saara dalka ciraaq waa ta hadda maanta waa nabad marka qofka dhahaya anagu daliilaanu sheegaynaa toban dal baanu sheegaynaa oo nooca sida lagu xasiliya oo noocaan ahaa oo cadowgii iyo argagixisadii ku jirtana noocaan looga saaray qofka dhahaya sax maaha muxuu daliishanayaa wuxuu daliishada maayo gaal midkii ugu weynaya yaa guduriha ilaahe wax magaradka kiina habluyaysan gowriciine arrintaana waxaa ka baqaati kacaya hay-adaha daraasaadka ee maraykanka sida macadka daraasaadka s s i maca- macadkaasoo weliba taabacsan kolleejka arrimaha dagaalada ee ciidamada maraykanka macadkaas iyaga oo tilmaamaya qaar ka mida faa'iidooyinkii ay ka heleen een, adeegsiga maleeshiyaadka be- ee, beeleedyada ayaa waxa uu yidhi janaalka amerikaanka ah kasbashada hal hogaamiye beeleed oo keliya oo ay ku guulaysteen inay tajniidiyaan ay suurto gelisay inay joogsadaan weeraradii joogtada ahaa ee lagu soo qaadayay ciidamada maraykanka ee ku sugnaa mandiqadaas oo mandiqada haasada barwe hal xaboon tajniidinay hal oday kaabaqabiiloo tajniidinay ayaa wuxuu leeyahay wuxuu naga kaafiyeyba dagaalkaba diraasadu waxay soo xiganaysaa gaalka la yidhaahdo eh, david patrios taliyihii ciidamada maraykanka iyo kuwa taxaalufka ee ciraaq oo qiraya in sanad ka hor inta aanan lasoo aasaasin maleeshiyaadkan ay qiimaynta gobolka ambaar sheegaysay in gobolkaasi uu fashilmay siyaasad ahaan balse maantay loo soo qaato tusaalaha ugu wanaagsan ee kudayshada mudan kadib markii hogaamiye beeleedyada deegaanka iyo shacabka iyagoo si wada jira ay go'aansadeen inay la dagaalamaan alqaacida markii inta ay ku guulaysteen ayay waxay ku bixinayaan talo daraasaadka een, gaalada siba maraykanku tajribadii ciraaq lagu tijaabiyey in la naqliyo oo wadamada hadda maraykanku dagaalka kaga jiro in loo naqliyo sida wadamada maali suuriya soomaaliya iyo wadamadaas ku talinaya soomaaliya wadamadaas unbay qayb ka tahay taa marka tusaale soo tixo sanadkii eh, labada kun iyo shantii dowladda maraykanka waxay dhistay waxaad ogtihiin maleeshiyaadka la dhihi jiray hogaamiye kooxeedyada markii ay fashilmeen hogaamiye kooxeedyadii labada kun iyo lixdii maraykanka wuxuu soo gashay dalka etoobiya oo uu isticmaalayay sidii jamaaca murtasiqa ah maxay la- dhaqaalaha hubka waxay ku dagaalamaysa yaa bixinaya wax oo dhan isagaa bixinaya markii ay fashilantay labada kun iyo sideedii haddana isagoo wakiil ay ka tahay etoobiya wuxuu garab siiyey haddana maleeshiyaadka suufiyada si ay ula dagaalamaan haddana mujaahidiinta tii wax waa tari weysay waa soo kaxay haddana labada kun iyo sagaalkii ayuu marka hore khudo cusub keenay khudadaas oo hadafkeedu yahay maadaama mujaahidiintu xamar iyo halka ay ka dagaalamayeen in layska hor keeno beerihii xamar deganaaya hawiye iyo mujaahidiinta in layska hor keeno shariif taasaa keentay marka in laga soo dhigo madaxweyne laga soo dhigo shariif madaxweyne laga soo dhigay waa lasoo dhoobay waa la keenay tii markay fashilanta haddana oo waxaasoo dhan ay wax tari waayeen maraykanku wuxuu bilaabay asagu marka inuu maxay ahday maleeshiyada asaga toosa oo gacanta ugu haya inuu abaabusho wuxuuna u adeegsaday eh, shirkado uu leeyahay kambaniyo maraykanku uu leeyahay waxaa kow ka ah kambaniga la banaag banaag water oo asagu abaabulay eh, ciidanka la yidhahdo b s f oo ka jira meesha la bari qaybta shirkada labaad waxaa bangaraft oo iyaduna u xil saaran dhismaha ciidankan lagu magacaabo danab iyagii laftigooda markay wax tari waayeen oo ay baaba'een waxaa la soo roga marka qaybta cusboorka ama macausleey marka macausleey ayaa ugu dambaysa marka waa waa sooyaalkaa taariikhay macausleey waxay ka yihiin yay qayb ka yihiin marka la isku akhriyo warbixinada een, maraakiista daraasaadka cadowga ka diyaariyeen mowduuca qabaa'ilka iyo dhacdooyinka u dambeeyey ee aan aragnay waxaad ogaanaysaan inaanu jirinin tallaabo la qaaday oo aan cuskanayn ama aan dabada la gelaynin talooyin iyo nasaa'ix ka soo baxday khubarada iyo qorayaasha reer galbeedka gaar ahaan hay-adaha diraasaadka ee hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo tagaashaaniga baticonka waa de- waxa- waxaa waa madruusa oo lasoo qorsheeyo weeye tusaale waxaa idinku filan isla markii maxaa lagu dacmiyey daroon goormeedka reer baadiyaha ee xoolo dhaqatada iyo daroon goormays arkeeno ay macaamileen Guryaanu leenahay kufarkuma gamaydaane.
So we see this aircraft from the United States that's bringing arms and ammunition for the Somali National Army, and they're fighting against Al Shabaab.
waxaa ina soo gaartay diyaaraddan oo nooga timid maraykanka taas oo hub iyo rasaas u keenaysa ciidanka soomaaliyeed si ay ugu kaashadaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab sharaf ayay inoo tahay inaan garab istaag saaxiibtinimo u muujinno ciidanka soomaaliya iyo dadka soomaalida kuna taageerno dagaalka ay ku jiraan haddaba laba sano kadib duulaankan waxaa isweydiin mudan gulufku ma noqday kacdoonkii ambaar sida maraykanku himiloonayey mase noqday mid lagu soo afjaray mujaahidiinta sida xasan sheekh maxamuud ku goodinayey maxayse ugu dambayntii natiijadu noqotay
نرتقي نحو السماء الله أكبر في ديوان الأنبياء الله أكبر نرتقي نحو si aan diiwaanada taariikhda ugu waarino tagtadooda iyo tadxiyada lahayd turaadtoodana ugu kaydino safaxaadka dhalaalaya ee taariikhda waxaan allaha idankii muuqaaladan taxanaha ah ku eegi doonaa dagaaladii adkaa ee mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah ku difaaceen daarta islaamka allahna uu ku jebiyey gulufkii uu soo qaaday murtad xasan sheekh maxamuud waxaan eegi doonaa halkii ay ku biyo shubatay qabqabtii iyo isqaadqaadkii xasan murtad iyo tallaabooyinkii xigay ee uu qaaday dhanka la dagaalanka shareecada allah iyo waxa uu ka dhaxlay colka uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga
ولم يسبق به النصر رحيلا سوف يسعى نحوه أبطالنا جيلا بديلا إن يطل دهر ولم يسبق به النصر رحيلا سوف يسعى نحوه أبطالنا جيلا بديلا الله أكبر أيقظوا هذا الغزال الله أكبر كبروا أعلوا النداء الله أكبر أيقظوا هذا الغثاء الله أكبر أسود الله في الميدان ونصر الحق والإيمان غدا بدمائنا يسري وأمنية بكل جنان
allaha idinka aqbalu jihaadka iyo ribaadka adag ee aad ku koryeelaysaan kelimada allaah malxamada iyo wacdaraha dagaal ee aad kala hortagteen murtadiinta iyo siliibiyiinta waa kuwa ku waari doono quluubta muslimiinta laguna kaydin doono safaxaadka dhalaalaya ee diiwaannada taariikhda waxaad shaafiseen quluubta dadka muslimiinta ee indhaha idinku hayay quluubtana idinkala socday khayr iyo malo wanaagsanna idinka rajaynayey waxaad hanateen maxabbada iyo jacaylka malaayiin muslimiin ah oo ku nool walaayaadka islaamiga oo teed iyo difaac aanan la jiiri karin u noqoteen nafurkiinna iyo sugnaantiinna waxaa ku hor burburay bootada iyo booloxooftada cadowgii u soo bira tumanayey la dagaalanka shareecada islaamka iyo burburinta walaayaadka islaamiga ah waxaad muslimiinta bariga afrika tusteen inay haystaan rijaal rabbigooda ku xidhan diinkooda ka run sheegaya ballankii iyo cahdigii la galayna ku taagan qaala allaahu tacaala من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
لنا شوق لنا تحنان واللقيا ربنا الرحمن وسكنى جوف قنديل وطير أخضر وجنان
اليوم ذل من طغى اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى
gurgurta waxaan ku leeyahay dhaarta aad dhaaratay waan laguu sheegay taas ayaa noo dhaar sheekhiin calleer wuu kuu sheegay dhaartaan aad dhaaratay ayaa dhaar nooca waana aragtay waan wixii kasii wixii kasii badan waad dhimin doontaa hadday baash bilaaw tahay ayaa qalbi jabtay mar walba meel u cararaysa junuudullaahi miyaad la dagaalam kartaa waxaan waa junuudullaahi alxamdulillah ilaahay baa ku mahadsan gurgurtow inaad naga badbaaddaa rabto warnin waxaan ku leeyahay ilaahay u toobakeen maya soo maaha والله بالله اني كان انا نحي يعني
اليوم ويل من بغى اليوم ذل من طغى gaalada waxaan leeyahay oo waddanka soo duushay ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa inaad burburisaan insha allah wiilashaan maanta aad u jeediin oo raayada ilaahay subxaana wa tacaala kor uu gacantooda ku hayo waxayna doonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa inay gargaaraan waxaan isugu imaanay anagoo ah junuud min junuudillaah oo maanta halkan isugu imaanay inaan cadow ilaahi subxaana wa tacaala aan la xisaabtanno oo cadowgaas kibray aan maanta ilaahi subxaana wa tacaala dartiisa aan ummadda islaamka aan ka kaafino insha allahu tacaala albaabkaas arta anaga idin daafuri doono insha allah idinkan waxaa bayc ku galayna inaan gadaasha aan ka harin insha allahu tacaala
هبت رياح صرصر عاتية تزمجر
run ahaantii sannadihii labada kun laba iyo labaatan iyo labada kun saddex iyo labaatan waxay ahaayeen sannado ku suntan dhacdooyin waaweyn oo reebay xusuuso aanan sinaba loo ilaabi karin waxay ahaayeen sannado haliyeyada ka jihaadaya bariga afrika ay dhabarka ka jebiyeen xamladii ugu ballaarnayd ee ay murtadiinta iyo saliibiyiintu ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga teed iyo difaac aanan la ilaabi karinna u noqdeen shareecada allah waa sannado uu cadowgu la kulmay weeraro cagmarin ah camaliyaad istishaadi ah iyo dilal qorshaysan oo afka ciidda loogu daray mujrimiin ashahaado la dirir ah waa sannado sidii tusbax go'ay tarabtarab loo laayay madaxyaweyn badan oo hormuud ka ahaa la dagaalanka islaamka waa sannado wadaad xumayaasha u iftooda ameerikaanka iyo adeegayaashiisa ummadda ku horfadeexoobeen markii ay culimmada rabbaaniyiintu xaqa caddeeyeen waa sannado ay sii tayo beeshay kalsoonidiina gabtay warbaahinta kooxda riddada soomaaliya iyo fariimaha ay gudbinayaan madaxdooda dhanka kalena uu soo muuqday dowrka warbaahinta islaamiga ee faafinta dacwada jihaadka iyo dhambaallada mujaahidiinta waa sannado uu allahna tusay sida uu tawaaduca u jebiyo kibirka iyo qabweynida quus iyo qoomamana u dhexalsiiyo qolo weliba oo qaadda dhabbihii qaaruun iyo fircoon يا كتائب خبرينا عن جنود فاتحين من حمى الصومال هبوا في الأعادي مسلمين
dowladda soomaaliya oo aniga aan madaxweynaha ka ahay waxaa ka go'an wax kalaba yeelkeeda shabaab dalka in laga waayo xasan sheekh iyo waxa la socona waxaan leenahay een dhaarta aad dhaarateen aan noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso Allahu akbar hadalku waa noo midkaada marka qolada soo harta yaa la arki doonaa
haddaba geedigii gurgurte ma guul ayuu gaaray mise gebidhacleen ayuu ku soo gebagaboobay ma wuxuu helay wuxuu naawilayey mase wuxuu gurtay wixii uu galabsaday su'aalahan iyo kuwo kaleba waxaan ku faaqidi doonnaa taxanahan insha allah
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka kulanti dambe ayaan noo balanahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل